Waynu ognahay in waayo-aragnimadu saamayso koboca maskaxda, laakiin kala dillaacinta tafaasiisha qoob ka ciyaarkan ka kan ee waayo-aragnimada iyo biology waxay ahayd loolan. Hadda qalab casri ah ayaa wuxuu siinayaa saynisyahannada daaqad cusub oo ay ka eegaan maskaxda kobcaysa. Farsamooyinkan sawirista maskaxda sida magnetoencephalography waxay daaha ka qaadeen waxa ay yihiin qaybaha maskaxda ee firfircoon. Magnetoencephalography ama MEG wuxuu awood u leeyahay inuu dareemo koobta iyo xoognaanta shaqada maskaxda, iyadoo ilmuhu uu la macaamilayo adduunka ku xiran aynu eegaynaa maskaxdiisa. Qalabkan sawirista maskaxdu waa qalab aamusan, aan jidhka dhex galayn, oo wax waxyeelana aan lahayn. MEG ma akhriyi karo caqliga. Saynisyahannadu ma awoodaan inay sheegaan waxa aynu ka fikirayno ama dareemayno iyagoo isticmaalaya qalabkan. Taa beddelkeeda, MEG wuxuu inoo sheegi karaa qaybaha maskaxda ee firfircoon marka aynu qabanayno shaqo cayiman sida akhriska ama dhageysiga codadka luqadda qalaad. MEG wuxuu dareemaa xayndaabka magnetka ah ee daciifka ah ee ay soo saaraan codadka neuron-nada isla hadlaya gudaha hoose ee maskaxda. Noocan macluumaadka ah wuxuu ka caawiyaa saynisyahannada inay fahmaan sida qaybaha kala duwan ee maskaxdu u wada shaqeey.